Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay kulan dood ah oo looga hadlayay nooca doorasho ee la filayo inay dalka ka dhacdo. Kulanka doodda ah ayaa waxaa soo qabanqaabiyay hay'ad dammaan, waxaana goobjoog ahaa khubaro dhinaca doorashooyinka ah, siyaasiyiin, iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah. Agaasimaha Hay'adda Maareynta iyo Horumarinta Dalka, Cabdulaahi Xamid, ayaa ka warramaya ahmiyadda kulanka doodda.
waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay lix iyo labaatanka nofembar labada kun iyo saddex iyo labaatanka inoo qabsoomay taxanihii sagaal iyo tobnaad ee hay-adda mine oo ay ka soo qayb galeen khubaro aqoon-yahano siyaasiyiin iyo dad arrimaha bulshada ka shaqeeya dhalinyaro fara badan oo eh, jaamacadaha waddanka wax ka dhigta dooda ama aqoon isweydaarsiga oo ku saabsan ah arrimaha doorashooyinka iyo eh, wax ka qabadka eh, maxay tahay eh, caqabadaha hor istaagi kara doorashooyinka aan maanta ee soomaaliya ay u dareereyso iyadoo laga eh, ambaqaadayo go'aanadii ka soo baxay guddiga wadatashiga qaran iyo eh, hay-adaha dowladda oo hadda ku mashquulsan inay dood ka galaan arrimahaas marka waxay la tahay eh, aqoon isweydaarsigaas ama waxay u dhacday si eh, fiican Qaar ka mid ah xubnaha kulanka goobjoog ahaa ayaa aragtiyo kala duwan dhankooda soo jeediyey.
cabsidaas oo ku aadan nidaamka doorashada cabsida wax kasta cusub soomaalida waa ka cabsataa oo nidaamka doorashada ku saabsan kuraasta eh, waxaan isla ognahay kuraas fara badan oo dad aan degmooyin lahayn ayaa jira oo ay haystaan dad degmooyin loo kuraastooda yartahay badan tahaa jiro nidaamka four point five-ka sidiisaba waa la waaya cadaalad darro asalkiis waaye doorasho eh, wadan dimuqraatiga maba sheegan karno haddaan doorasho in la qabto eh, qof iyo coda aanan aanan raalli ka noqon laba qodob in la sheeg sheego iyo in lagu dhiirado oo la galo oo la gudogalo labadaasay u baahan tahay dad badan oo annaga naga liita oo naga dhib badan oo naga qaxar badan baa doorashada gala
nooc qofku rabaa ku soo baxo laakiin dalkani doorasho qof cod ay ay ka dhacdo waa mu- waa must it must waa qasab 4.5 waxa la yidhaahdo waa useless idea waa inaan iska ilaalin wax la yidhahdo ma dhici karto way dhici kartaa waan guulaysan karnaa cod baan bixin karnaa Kulanka looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa gogol xaar u ah kulamo kale oo dhowaan lagu qaban doono dhammaan caasimadaha dowlad goboleedyada dalka.